kale ka dambeeyey mise isagoonbaa iska damcay kollay ninka majuusiga ah ayaa ilaahi subxana wa tacaala sabab uga dhigay waxaana la dilay sanadkii saddex iyo labaatanaad ayaa la dilay cumar radi allahu canhu markii la dilayna wuxuu ilaahay ku mahadiyey subxaana wa tacaala inuu ku dhintay nin aan islaamnimo sheeganaynin gacantiisa in lagu dilay sidaasuu cumar ilahi subxana wa tacala ugu mahad celiyey shahiid buu ahaa labadoodaba nabigu sal lay waslam shahaadu u kara isaga cumaan inoo soo socdo nabigu sal lay waslam buurta uxud isagoo saaran ayay la dhaqdhaqaaqday markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam uhbut ya uxud uxudow suglow buu dhaqdhaqaaqa jooji fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani buu nabigu sal lay slm marka sidiiq waa abubakr shahiidaankuna waa cumar iyo cusmaan cumar marka ninkaasaa dilay gaalka ah ayb cumar ibn khataab radi allahu canhu marka inuu yahay afdal asaxaaba bacda nabiy sal lay waslam wa bacda abi bakrin sidiiq radi allahu canhu ayadana waa masale ijmaaca axaadiiska nabigana kutusaya sal lay wasalam waxaa ka mid ah nusuusta kutusaysa markii intii uu toorida geliyey abu lula cumar markuu toorida geliyey cumarna daawac uu dhintay isagoo janaazada saaran oo macnaha waxa wey nacashka saaran ayaa waxaa yimi cali bin abi aalib radi allahu canhu cali wuxuu soo dhex jiiray safafkii markaasaa wuxuu yidhi innii la arjuu an yajcalaka allahu maca saaxibayk fa inii kaiiran ma kuntu asmacu nabiya sal lay wasalam yaquul dakhaltu ana waabu bakrin wacumar wakharajtu ana waabu bakrin wacumar wadahabtu ana waabu bakrin wacumar waxaan rajaynayaa buuhi labadaadii saaxiib ilaahay subxana wa tacaala inuu la jirankooda ku yeeli doono yacni waxa weyaan nebiga sal lay wasalam iyo abubakar maxaa yeelay in badan baan maqlay buuhi nebigoona sal lay wasalam yacni isagoo odhanaya waxaa galay aniga iyo abubakar iyo cumar baa galay aniga iyo abubakar iyo cumar baa baxnay aniga iyo abubakar iyo cumar baa tagnay waa isku lamaanin jira nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh cali bin abi aalib baa sida ohanaya xadiidku saxiixu ku yaallaa waxaa ka mid ah xadiidkii hadda aynu sheegaynay ee macnaha waxa weeyaan maaratay xadiidka cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumar xadiidkiisa ayaa ka mid ah oo nabiga la weydiiyey sal alay wasalam ummadda yaa ugu fadli badan wuxuu yidhi nabigu sal waxaan u jeedaa ibni cumar wuxuu leeyahay nebiga oo nool ayaa waxaan dhihi jirnay ummadda waxaa ugu fadli badan abu bakar uma cumar saasaa dhihi jirnay uma cumaan axaadiistaasi waxay kutusaysaa abubakr sidiiq radi a anhu cumar ibn khataab radi allahu canhu xagga fadliga inuu soo raaco cumar inuu soo raaco inuu sidiiq soo raaco abubakr sidiiq radi allahu canhu waana masale iyadana uusan khilaafka jirin cinda ahlisunna waljamaca wuxuu yihi wabacdahu cusmaanu fatruk ilyira cusmaan baa sadexeeya cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu wuxuu ku islaamay calaa yadi abi bakrin abubakr baa sabab u ahaa islaamidii cusmaan wuxuu ka mid ahaa saxaabadii labadii hijiro gashay labadii hijiro gacaanka ahaa wuxuu guursaday laba gabdhood oo nabigeenu dalay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruqaya ayuu u guuriyey nabigu sal lay wasalam qabla albicsa waxay ka dhimatay sanadkii labaadee hijiriga dagaalkii badar ayay ka dhimatay markaasuu nabigu wuxuu u guuriyey oo ugu lamaaniyey walaasheed ummu kulfuum marka saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa dunnuurayn dunnuurayn yani laba nuur labadii nuur kii saaxiibka ah labada nuur waxaa laga wadaa labadii gabdhood ee nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh waa ninka keliya oo saxaabada ka mid ah oo laba gabdhood oo nebi maxamed dalay guursaday wey lalama wadaago cusmaan ibn cafaan radi allahu canhu wuxuu khilaafada qabtay bacda cumar cumar dhimashadiisii kadib ayuu xilka muslimiinta qabtay qabashadiisuna waxay ku timid biitifaaqi ahli shura min asaxaaba markuu cumar dhaawacmay intuusan naftu ka bixin ayuu lix saxaabada ka mid ahaa oo yani waxa weeyaan yani ka mida tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mida ayuu wuxuu yidhi xilkii idinkaan idinka tegaya idinku dhexdiinna iska doorta nin idinka mid a raggii waa isu tanaauleen waa isu tanaasuleen waxaa isku soo hadhay cumaan iyo cali baa isku soo haray cabdiraxmaan bin cawfoo marka ragga ka mid ahaa baa wuxuu yidhi hawsha aniga ha la ii dhiibo kala rajixidda cusmaan iyo cali waa lagu wareeji cabdiraxmaan ibni cawf wareeg buu galay inuu saxaabada la tashado xataa dumarkiibuu u tegay oo soo weydiiyey wuxuu leeyahay keed hormarinaysaan ma cusmaan mise cali cabdiraxmaan sida uu leeyahay ruux kasta oon u tegay oo saxaabada ka mida rag iyo dumarba cusmaan bay ka hormarinayeen cali bn abi taalib markuu natiijadii soo gaadhay ayuu markaa labadooda isugu yeedhay mid walba ballan wuxuu kaga qaaday hadduu isaga magacaabana inuu muslimiinta xilkooda u gudanayo sidii loo baahnaa hadduu ka kala magacaabana inuu ateecayo markuu ballantaa ka qaaday uu marka cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu magacaabay sidaasuu marka lagula mubaayacooday oo muslimiintii kale oo dhan ay ku gacan saareen sidaasay khilaafadiisu ku timid cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu waxayna ahayd bacda mowti cumar waxaa la dilay isaga oo shahiid ah sida xadiiska nabiga ku cad sal alay wasalam sanadkii soddon iyo shanaad baa la dilay soddon iyo shanaad ayaa la dilay oo isagana waxaa dilay niman isa soo urursaday oo araabil ah niman aad u liita oo lagu soo ururiyey magaca shiico aalu beytkii baa la dulmiyey iyo cumar iyo cusmaan madhina cusmaan qaabka uu dowladda u maamulay ee xashuu sameeyey iyo dhaqaalihii si fiican uma maamulin dadkun la soo kiciyey oo masar iyo ciraaq iyo meelaha laga soo abaabulay ayaa ka dambeeyey dilkii cusmaan ibni cafaan radiallahu canhu ninka soo abaabulayna wa oo fikradda asalkeeda ka dambeeyey waa nin yahuudi ah cabdullahi ibnu saba oo islaamnimo intuu muujistay ku talagalay sidii uu ninkii booliis la dhihi jiray oo diintii kitaabkii injiil ah u inxiraafiyey yuu isku dayey inuu diinta islaamka u inxiraafiyo markaasuu wuxuu ka soo galay irid la yidhaahdo aalubeydkiibaa dulman oo aalubeydkiibaa waxoodii la dhacay ila dadweynuhu muslimiintu ruux mar hadduu muslim yahay aalubeydka waa u jilicsan waa jecelya halkaasuu marka dadkii ka soo galay markaasuu soo kiciyey dad uun macnaha waxa weeye iska yani aan yani waxa weeyaan qiimo badan lahayn ayuu soo abaabulay cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu oo yani waxa weya bayt yani daaru lkhilaafa madiina jooga ayay ugu yimaadeen iyagoo iswatoo fara badan meeshii markay yimaadeenna daartiisii bay isweer ka qabteenoo xisaar ku sameeyeen saxaabadii madiine joogtay cusmaan wuxuu ku yidhi ma dagaalami kartaan mana la hadli kartaan farna ma saari kartaan daaya cusmaan wuxuu saa u leeyahay macnaha wuxuu doonayaa in dhiig muslim uusan isaga sababtiisa u daadanin haddii wuxuu dhacayaan isaga hala dilo way isku wareejiyeen meeshii siday ugu galeen isagoo sooman oo qur-aan akrinayay dileen way ka taqluseen radi allahu canhu cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu sidaasaa marka isagana uu dilkiisu ahaa oo nimanka suwaarta ahee kacdoonka sameeyey ee yahuudda soo abaabushay ayaa dilkiisa ka damay magaca shiicana lagu soo abaabulay ayaa cusmaan dilkiisii ka damay radi allahu canhu markii la dilay kadibna waxaa la doortay oo la magacaabay cali bn abi taalibin radi allahu canhu ayib cusmaan inuu yani waxa weye fadliga ku xigo labadaas isagana waxaa kutusaya xadiidka cabdullahi bni cumar kunna nufaadilu cala cahdi rasuuli illahi sal alay wasalam fanaqulu abu bakrin uma cumar uma cuhmaan bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidkaas waxaa duruqdiisa ka mid a falaa yunkiruhu nebiga wakhtigiisii baan saxaabada kala fadili jirnay waxaan odhan jirnay abubakar baa u fadli badan cumar baa ku xiga cusmaan baa ku xiga nebiguna waa na maqli jiray oo ma diidi jiray ma inkiri jiro waxaa la yidhahdaa sunnada noocaas taqriir baa la dhahaa taqriir nebigu waa taqriiriyey salawatu rabbi wasalaamu calayh fadliga cusmaan inuu soo raaco abubakar iyo cumar inuu soo raaco mana waxaa kaloo u markhaati kacaya cabdiraxmaan ibni cawf istiqraaga uu sameeyey markuu saxaabada dhan la soo tashaday kulligood waxay isku waafaqeen inuu cali bni abi aalib isagu ka horreeyo saas daraaddeed ayaa wuxuu yidhi ayuub sakhtiyaani iyo axmed ibni xambal iyo daara qutni waxay yidhahdeen man qadama caliyan cala cusmaan faqad isdaraa bilmuhaajiriina waalansaar ruuxii cali ka hormariya cusmaan oo yidhaahda cali baa ka fadli badan wuxuu yasay oo xaqiray oo meel kaga dhacay muhaajiriinta iyo ansaartii lanna muhaajiriin iyo ansaaroo wada jooga baa waxay isku waafaqeen calaa taqdiimi cusmaan calaa caliyin adiga markaad leedaha cali baa horreeyay macnaheedu waxa weeyaan waxaad yacni duraysaa muhaajiriinta iyo ansaartu shaygay isku waafaqeen oo waxaad leedahay ama jawr bay sameeyeen ama waxbaa ka qarsamo cilmigoodaa si ahaa ama waa la qasbayo macna waxyaala noocaasoo kale aad wax marka ku sheegaysa macna lisaanuxal saas wey macna marka cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu sidaa ayuu macnaha wax weeyaan ugu xigaa qolyahaas macnaha saddexdoodu marka waxay ku aasan yihiin madiinay ku aasan yihiin yacni cumar waxaa jira abubakar iyo cumar nabiga sal alla alay wasalam labadiisa dhinac bay ku aasan yihiin isla meesha nabiga qabrigiisa ku yaalla bay qubuurtooda ku taalla laakiin cusmaan isagu qabrigiisa wuxuu ku yaallaa baqiic qubuurta baqiic ee madiina ayuu isagu ku aasan yihiin baytka aakhirkiisa wuxuu ina yidhi fatrukilmiraa dooda ka tag halkaas masalada inay dooda ku jirtaad garanaysa macnaha horumarinta cusmaan cali laga hormariyaaye muran baa ku jira hadal baa ku jira lamid ma aha abubakar iyo cumar oo kaleeto abubakar uma cumar waa mas'alo iyada ijmaac ah cinda ahlisunna oo hadal ka joogama laakiin markay timaado cusmaan iyo cali kee horeeya khilaaf hore oo qadiim ah oo cinda ahli sunna abaa ku jira waana ninka uu tilmaamaya sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi majmuuc alfataawa wuxuu leeyahay wa ama cusmaanu wacaliyun fa haadihi duuna tilka buu leeyahy fa haadihi duuna tilka tilkaba guntii hore uu ka soo hadlayo abubakar iyo cumar ah taa wuxuu leeyahay waa ittifaaq ahli sunna waljamaca ama cusmaan iyo cali iyadu taas way ka sokaysaa lamid maaha wuxuu yidhi fa ina haadihi kaana qad xasala fiiha nizaacun khilaaf baa iyada ka dhacay buui cali iyo cusmaan see la hormarinaya fa ina sufyaana athawriya wa taa'ifatan min ahli lkuufa sufyaan athawri waa imadii salaf ka mida iyo koox reer kuufa ah rajaxuu caliyan calaa cusmaana cali bay ka hormariyeen cusmaan uma rajaca can dalika sufyaanu wagayruhu buuri sufyaan markaa kadib arrintaa waa ka noqday oo ah horumarinta cali sufyaan iyo keyrkii waa ka noqday ayib wuxuu yidhi qaar qaar ka mida ha waxaa kaloo iyagana hormariya cali bn abi aalib reer madiina qaar ka mida waana labada riwaayo ee maalig laga wariya mid ka mida alimaamu maalig baa laba riwaayo laga wariyaa mid cusmaan buu hormarinayaa midna cali buu hormarinaya waa masale marka khilaaf hore oo qadiima oo cinda salaf ah ayaa ku jiray cali maa horeeya mise cusmaan labadooda tartansiintooda macnaha laakiin meel kale ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa khilaafkaasi inuu dhammaaday oo wuxuu leeyahay majmuuc alfataawaga majaladka saddexaad safxada boqol konton iyo saddex markuu khilaafka sheegay kadib wuxuu yidhi laakin istaqara amru ahli sunna cala taqdiimi cusmaan ahlusunna arrinkoodu wuxuu ku sugnaaday isku waafaqeen bacda khilaafin waxay isku waafaqeen cusmaan horumarintiisa markaasuu dabadhigo wuxuu uhi wain kaanat hadihi almas'alatu mas'alatu cusmaana wacaliyin laysat min alusuul alati yudallalu lmukhaalifa fiiha yudallalu almukhaalifu fiiha cinda jumhuuri ahli sunna bud لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف فيها هي مسألة الخلافة wuxuu leeyahay cusmaan iyo cali inuu cusmaan ka fadli badan yahay khilaafkii hore ku jiray waa dhammaaday oo ahlusunna waxay dib dambe isla garteen oo arrinkooda ku sugnaaday inuu cusmaan ka fadli badan yahay cali khilaaf hore oo qadiima laakiin jiray wuu dabadhigo wuxuu yidhi ibnu sayid caleyh raxmatullah laakiin mas'alada ma cusmaan baa fadli badan mise cali baa fadli badan ka mid ma aha usuusha ruuxii khilaafa baadinimo lagu xukumayo bidca lagu xukumayo sida ay jumhuuru ahlisunna ay qabaan maadaama sale khilaaf qadiima uu ku jiro ay tahay ruuxii yidhaahda cali baa cusmaan ka fadli badan walow ay tahay khilaafu sawaab haba ahaatee haddana la dhihi maayo waa mubtada waa daalna la dhihi maayo sida ay ahlusunna u badan yihiin wey macna haddaba masaladu khilaafiyeed laakiin mas'alada ruuxii khilaafa lagu xukumayo inuu nuusan yahay bidcana lagu xukumayo waa mas'alada ku saabsan khilaafada farqi waay farqigu waxa weeye mas'alatu alkhilaafa ma cusmaan baa mudnaa mise cali baa mudnaa khilaaf kama dhicin cinda asaxaaba salafkuna iskuma khilaafin inuu cusmaan mudnaa khilaafada oo uu ka mudnaa cali inuu ka mudnaa sidaas daraaddeed ruuxii mas'alada khilaaf geliya waana mubtadic waana daallun laakiin mas'alada khilaafku galay waa masalade waa mas'alada koodee fadli badan way farqi baan udhexeeya salatu lkhilaafa ayadu waa ijmac waa itifaaq mas'alatu lfadli alafdaliya masalada way masalada khilaafku galay ومعنى واحد يعني من سلف القاعد من أي قبيل إنه عم يكبر بدنيا معنا طيب حتى تعالى سيسكوك نفسه هنا مسألة ده فضل كوريبا فضل بدن جمهور طول واحد كنت قال عثمان بفضل بدن قارنا واحد مرين ير أو سجان الثوري يا علي بفضل بدن markii la yimaado ma la tabdiicinayaa mase la tadliilinayaa ninkii hadda yidhahda caligaa fadli badan sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu yidhi ahlu sunnuhu way isku khilaafeen oo wuxuu yidhi uma ikhtalafuu fii man yuqadimu caliyan calaa cusmaan hal yucaddu min ahli bidcati bi ruuxii cali hadda ka hormarinaya cusmaan ahlulbidca inuu yahay ma lagu tirinayaa calaa qowlayni bur humaa riwaayataani can axmed laba qowl baa la isugu khilaafsanya waana laba riwaayo axmed laga wariyey أحمد إمام أحمد عليه رحمة الله قال لبر رواية منه وحليه هاي ولا تبديعين منه وحليه لا تبديعين هاي مركز وحسوب بري هذا الكي سجان الصور إلى عميل أبوه الشخصياني إلى أحمد بن حنبل يدار قطن أو إلى هلين من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار هذه مسألة التبديع هي تبديعك ومسألة كريم لكن صواب وحويان تقديم عثمان على علي هذا صواب معنا حديث بان عبد الله حديث عبد الله بن عمر هذا شيء معناه waxa uu leeyahay nabigu nala jooga ayaa waxa dhihi jiray umada waxa ugu fadli badan Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma naskut sawar faawu fitina marka marka Uthman Ali waa ka fadli badan sidaas oo ka macna tayib وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي وبعد فالفضل حقيقا فاصنع النظام هذا للبطين الأنزع مجدد الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وفي الحزم وفي النجام ذي الهدى مرد العداء مجلس الصدايا ويل من فيه اعتداء وعود وبعد بعد عثمان عثمان كذب فالفضل فضله حقيقا مبحل فاسمع مقل النظامي تحيد إذا مقل هذا كان إيه للبطين بغسق لاري فالفضل له فاعل كيد للبطين الجاري مجل كوي جملة ذاتي فاسمع نظامي هذا لو جملة اعترابية فاسمع معنا وبعد بعد عثمان عثمان كذب فالفضل فضله حقيقا حاله يعني فاسمع كلامي تحيد إذا هذا كان إيه منظومة صحة الآن تحيي إلى إلى المجيسية فضلك عثمان كذب وفي أسل ماذا للبطين يكي على شوينا الأنزعي صلحمها لها صلحمها يعني كينيسو حقه رأي الله مجد للأبطال جيسية الداريسري جيسية المجد كيرو داريسري ماضي العزم عزيمة سئي الصبر كيسو أسلهي soconahayay oo laga warimaaka mufarrijil awjaali cabsiyaasha midka sayda ahaa cabsi oo dhan sayidka waa filxasmi dabdigiisa iyo sugiddiisana ay dhammayska tirnayd waa filnadaa siismadiisuna ay badnayd iyo deeqsinimadiisa mugdi lhudaa hanuunkana muujin jiray murdi lcidaa cadabkana halaagi jiray mujlisada oonkana faydi jiray ama daxasha faydi jiray yaa weyla man cid halaagiisow fiihi dhexdiisa ictadaa ku xadgudbay intaasoo dhan waxay isu dabadhigay xali ibn abi taalib radi allahu canhu su-aal bal isweydiinaya waxaa la leeyahay ammaantiisa wuu ku xeel dheeraaday abubakar iyo cumar iyo cusmaanna muuse saa ugu xeel dheeraanayna maxaa yeelay waa la isweydiinaya maxaa yeelay abubakar iyo cumar iyo cusmaan sida cali loogu kalax tagay oo kale looguma kalax tagay saas cali bn abi aalib laba dhinac baa laga kala istaagay waa wasat arrintiisa qolo huluwi iyo xadgudub bay ku sameeyeen oo xaddii bashariyadaba intay dhaafiyeen baa waxay yidhaahdeen waa ilaah waa nimanka shiicada la yidhahdo dawaa'if ka mid ah waana kuwii cali bn abi aalib intuu noolaa bay soo baxeen wuu gubay dab buu ku gubay وكو عبد الله بن عباس ليه وحن فعلان لها إنه لا يؤو سنقبل marka waxay dhaheen wuu ilaah weeyaane maba ahaba bani aadamba ma aha mana dhimanin bay dhaheen xataa markuu laayey markuu laayey waxay dhahdeen oo uu macnaha gubay dadka ku gubay inuu ilaah yahay haddaaban xaqiirsana bay dhaheen hosay ku xaqiirsata leanna dadka iyo naarta ilaahay unbaa wax ku cadaabay dhaheen marka marba hadduu dad lagu gubo dad lagu halaago lagu baabiyey ilaah nabadiisii maanta way soo baxda bay dhaheen qola halkaasay mareen qolana qoladaasay cagsigooda mareenoo nawaasib baa la yidhaahdaayo waa nimanka cali bni abi aalib colaadda u qaaday ahlu beytka iyo cali bni abi aalib bay colaad u qaadeen waxaa isaga dhinaca isaguna jira khawaarijta oo cali bni abi aalib gaalaysiiyey oo yidhi waa gaal soo kaafiya kala dheerin ma waa ilaah iyo waa gaal ya shataana maa baynahuma qolada ilaahay way taagnyihiin qolada waxay leeyihiin ilahay inuu noqdo iska wadhaafe islaam xataa maaha waa gaal bay istaageen sooma qolyahaasoo dhan buu marka doonaya sheekhu inuu rajiyo oo raafidada iyo qolyaha xadgudubka ku sameeyey quluwiga ku sameeyeen inuu yidhaahdo cali bn abi aalib mahma ammaan kasta uu leeyahay ilaahnimo ma gaadhsiisna raggii ka horreeyeyna kama fadli badnaa qolyaha kalena inuu yidhaahdo gaalnimada ku sheegay ama ku xadgudbay inuu yidhaahdo ma ahee waa saxaabi karaamaysanoo iyagana u tilmaamo sifaadkiisa u sheego sidaas daraaddeed baa kalliftay inuu ku tilmaamo tilmaamo uusan qoladii hore u sheegin macnaha marka muxuu ku sheegay lilbatiin buu albatiin batiinka waxaa laydhahdaa ruuxa caloosha wey alcadiimu albatni baa laga wada macnaha muxuu caaye macaydu ka wada maya cayd waa tacriif waxyaalahan oo kaleeto marka macnaha ruuxa lagu qeexayo ee lagu yani waxa wey la doonayo in lagu garto cayn ma noqdaan marka yani waxa weeyaan waa sifa khilqi ah abuurkii cali bin abi aalib radi allahu canhu ayay ahayd macnaha marka yani batiin kii caloosha weynaa buu alanzaci anzac layidhaha waa ruuxa sharxamaha leh oo timaha wejiga ay ka faydmaan yani khaasatan labada dhinac labada dhinac markay timuhu faydmaan baa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan nazica nazacan fahuwa anzac baa ladhaha anzac baa la yidhahdaa mar hadday kulli intay faydmaan ilaa halkaa tagaan waa waxaa la yidhahdaa aslac baa la dhaha aslac yani muxuu leeyahay hiiru leh soo laakiin anzaca waxaa la yidhahdaa markii labada dhinac ay gudaha u galaan oo faydmaan salxamaa lagu liwaaqan aniga ayib mujaddi lilabtaali wuxuu ka mid ahaa cali bin abi aalib wuxuu ahaa nin geesi ah saxaabadii mubaarasada samayn jirena wuu ka mid lahaa saas macana yani waxa weeyaan dagaalkii masalan beder oo kale soodaramaysan raggii yani mudbaxay buu ka mid ahaa wahaakada dhowr goobood raggii baxay buu ahaa geesi wuxuu ahaa aan haba yaratay in libiqsanin buu ahaa oo laga baqo marka mujadilul abtaali fulayada iskaba dhaafe geesiyada markay ishelaan dhulkuu daadin jiray saas macana wuxuu kale uu ku ammaanay maadi lcazmi cazimadiisa cazmiga waxaa la yidhaahdaa ruuxa adkaysigiisa iyo sabirka iyo go-aanka la yidhahdaa go-aanka uu gaadhana wuu fuli jirayoo nin labaclabaca ma ahayn nin labaclabaca oo ma yani waxa weeye go-aankiisa kolba ka noqdo oo noqnoqdo ma ahayn shayguu go-aan ku gaadho waa fulin jiro waa fuli jiro macnaha mufarij ilawjaanina wuxuu ka wadaa yani waxa weeyaan alawjaan waa jamcu wajal wajalkana khawfka la yidhahdaa cabsiyaashana wuu faydi jirayo meeshii laga cabsado ragga lagu tijaabiyuu ahaan jiray meela meeshii rag ka baqaan ragga lagu tijaabiyo u hormara ayuu ahaan jiray cali bin abi aalib radi allahu canhu waa fi lxasmi xasmiga waxay dhahay albabd walitqaan inay waxaadu kuu uruursan yihiin oo kuu habaysan yihiin kuuna sugan yihiin ayaa la yidhaahdaa rajulun xaazim xasmigaasa la yidhahda marka waafi waxa laga wadaa wuu dhammaystirnaa nin wax ka kala daadsan yihiin ma ahayn nin wax u urursan yihiin oo arrimihiisa isugu hagaagsan yihiin buu ahaa weliba u dhammaystiran yihiin macna waafi annada annada waxaa la yidhaahdaa yani alsakhaau waalkaram fiismada la yidhahda yani cafiyadiisa ninka cafran buu ahaan jiray doski buu ahaa cali bin abi talib radi alla canhu mugdi lhuda hanuunka mid muujiyo ah wuxuu ka wadaa mugdi lhuda macnaheedu waxa weeyaan culuumta asraarteeda iyo fiqigeeda wuxuu muujin jiray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu fahamsiin jiray waxyaabo aynan dadka intooda badan ayna haleeli karin aayadaha qur-aanka axaadiista fiqiga ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay uu ka mid ahaa min fuqahaai saxaaba ayuu ka mid ahaa murdil cibaa cadowgana mid halaagu ah oo cadowga goobaha dagaalka gaalada iyo nin baadiya ayuu ahaa mujli sada asada waxaa kaloo la oonkana waa la yidhahda haddii sada la yidhahdo sada oo hamse laga dhigana wuxuu noqonayaa yani daxash daxash saas mana asada waxaad tidhahdaa oonka oonku faydi jiray yaa wayla man fiihi ictadaa wuxuu ka wadaa qolyaha ku xadgudbay oo ama raafidada ah ama khawaarijta ah iyo wanawaasibta intaba qoladan hadda sheegayna macna wa bacdu intaa kadib bacda cusmaana falfadlu fadligii xaqiiqan xaaluu yahay fasmac maqal nidaamii saxayga hadaa ee kan ahe lilbatiini buu u sugnaaday fadligaasi midkii caloosha weynaa alanzaci ee macnaha salaxyahada lahaa yacni salxamaha lahaa mujadili alabtaali geesiyada midka daadiya aha maadi alcazmi casiimadiisu midka ay fusha aha mufariju lwjaani cabsiyaasha midka fayda aha waafi lxasmi xasmigiisa iyo go-aankiisa iyo arrimihiisa sugani mid ay dhamamidka ay dhammaystiran yihiin aha waafi nadaa fiisnadiisi iyo deeqsinimadiisu midkay badan tahay ee dhammaystirtiran tahay aha murdi lhuda hanuunka iyo cilliga midka muujiye aha murdi lcida cadowga iyo gaalada midka halaaga ee baabi'iye aha mujli sada oonka ama daxasha midka faydo aha yaa waylaman cid halaagiisow fiihi isaga dhexdiisa ictadaa ku xadgudbay kaa halaagiisiiyo imagule macnaha oo cidda ku xadgudubtay ama waa khawaarijtoo gaalaysiisay ama waa nawaasibtoo colaad u qaaday ama waa rawaafidda iyo shiicada oo ku xadgudubtay oo ilaahnimo gaadhsiisay intoodaaso dhanba halaagooda weeyaan bule macnaha halaagoodiiyo imagule macna yacni way ku halaagsameen saas wey macnaha cali bn abi aalib radi allahu canhu marka isaguna wuxuu ahaa khaliifkii afraad ayuu ahaa xagga fadligana waa ninka afraad oo saxaabada ka mid a wuxuuna ka mid yahay tobanka jannada looga markhaati kacayo nebigu sal lay slm uga markhaati kacay wuxuu qabay nebiga gabadhiisa salawatu rabbi wasalamu caleyh faatimatu zahraa wuxuuna dhalay nebigu sal lay wasalam wiilashiisii uu ku tilmaamay yacni inay yihiin labada sayid ee shabaabka jannada xasan iyo xuseyn nebigu sal lay slam uu aad u jeclaa ayuu dhalay ilmaadeerna way ahaayeen nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh cali bin abi aalib wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ugu horreeyey islaamishaan horey baan u sheegnay oo macnaha waxa weeyaan yacni carruurta khaasatan yaryarkaa inuu ugu horreeyey laakiin abubakar iyo isaga iyo khadiijo iyo ayaa laga hadlaa kood ugu horreysaan horeyba usoo sheegnay cali bin abi aalib radi allahu canhu waxaa lala mubaayacoodo khilaafada loo dhiibay cusmaan markii la dilay biitifaaqi saxaaba waa laisku waafaqay xilkiibaa maalintaasa xilka loo dhiibay waxaa la dilay oo uu dilay nin khaariji ah markii ay dhacdooyinkii sifiin iyo waqcatul jabal iyo ay dhaceen oo isagiiyo reer shaam wax dhex mareen khawaarijtii waa kuwa baxay cali bin abi aalib radi allahu canhu khawaarijta waa ka la dagaalamay nebigaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu la dagaalami doono khawaarijta markuu la dagaalamayna khawaarijtu waxay ku tashadeen inay dilaan waxaana cali dilay nin khaariji ah mid la dhihi jiray abu muljam alkhaariji ninkaasaa dilay cabdiraxmaan ibni muljam cabdiraxmaan ibni muljim abu muljam ah cabdiraxmaan ibni muljim baa dilay sanadka cali bin abi aalib la dilayna waa sanadkii afartanaad ee hijriga waxaana dhaqay labadiisi wiil xasan iyo xusein iyo cabdullahi bni jacfar waxaana ku tukaday wiilkiisa xasan ibni cali bin abi aalib waxaana lagu aasay kuufa lagu aasay kuufu ku aasayay cali bin abi aalib radi allahu canhu waa khaliifkii afraad oo khulafada ka mid ah gadaashiisana wiilkiisa xasan ayaa lix bilood uga dambeeyey afartankii nebiga uu sheegay sal alay wasalam soddon sano oo iga dambaysa ayay khilaafadu manhajkaydiiyo dariiqaydu ku socon doontaa kadibna boqortooyay noqon doontaa waxay ku dhammaatay xasan ibni cali bni abi aalib boqorada muslimiintuna waxay ka bilaabataa mucaawiyat bni abi sufyaan oo sanadka afartanaad caamuljamaaca la yidhahdaa muslimiintu ay isku waafaqeenoo hoos yimaadeen labaatan sano isaguna muslimiinta uu boqor u ahaa sidaasuu marka arrintu ahayd cali bin abi aalib radi allahu canhu afdal asaxaaba bacda alaaa ayadana waa maxalu kifaaq oo ijmac weeyaan iyadana khilaaf sanaftooda hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فحبه كحبه حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد كذب وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة وهم فرحت لي مباحثي وكذا لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه waajibka ka saaran ummadda muslimka ah wuxuu noo soo sheegay marka afartii khaliif iyo say u kala horeeyeen xagga fadliga iyo xagga khilaafada intaba waa soo sheegnay ayagiibuu weli marka halkan ka sii hadlayaa wuxuu yidhi faxubbuhu cali ficlaanshihiisa ka xubbihim saddexdii hore ficlaantooda xaal uu la mid yahay wajaba wuu waajibay xatman wujuuban waajibid oo xatman laasim ah waman ruuxii tacaddaa xadgudba aw amase qalaa naca u cadhooda faqad kadaba been buu sheegay macnaheedu waxa weeye xubbuhu damiirkeedu wuxuu u noqonayaa cali bn abi aalib isagaa u dambeeyey jacaylkiisu saddexdii ka horreysay jacaylkooda xaal uu la mid yahay waa waajib waa waajib laasim ah oo isagana in la jeclaado saddexdii ka horreysayna la jeclaado abubakar cumar iyo cusmaan iyo cali intababa in la jeclaado wuxuuhi jacaylkoodu waa waajib ummadoo dhan buuna waajib ku yahay in la jeclaadana biitifaaqi al-a'imma culimmadoo dhan baa isku waafaqsan inay jacaylkoodu waajib yahay maxaa yeelay yacni lima lahu min alfadaa'il ama iyaga yacni waxa weeye shaksiyan wanaaggii ay lahaayeen ama waxay diintan usoo qabteen yani waxa weye wixii ay heli kareen oo dadaal ah xoolo ah naf ah wakti ah ayay ku bixiyeen sidii ay diinta u hirgeli lahayd nabi maxamed bay isgarab taageen salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka ummadda ka dambayso oo dhan waxay ku leeyihiin yad bay ku leeyihiin gacan bay ku leeyihiin oo ilaahay baa subxaana wa tacaala sabab uga dhigay inay diintiisa ay muujiyaan innaga marka diintan ina soo gaadhay faasida ah iyo islaamkan xoogaystay ayaga ayaa sabab u ah gallad bay markay nagu leeyihin inaan marka sidaa u jeclaanno oo qalbigeenna weyneyn iyo qadarin ay ugu jirtaay waa shay laasim ah oo laga maarmaan abuu sheekhdheh ruuxii xadgudba ciddii xadgudubta ama ruux ahaada ama koox ha ahaato ama naca qalaada bimacnaa waxaa la yidhaahdaa cadhada oo cadhooshaha ama nacidda ruuxii xadgudba oo saxaabadaas arrinkooda ku xadgudba ama nacaba kaasi been buu sheegay faqad kadab saasuu leey wuxuu ku radinayaa shadrigaa dambe wuxuu ku radinayaa laba qolo man tacaddaa xadgudubka kuwa sameeyey waa raafi waa rawaafidda raafidada wey waa shiicada oo yay ku xadgudbeen waxay ku xadgudbeen cali bn abi aalib wakaan soo sheegnay qaarkood inay gaarsiiyeen nebi moxamed sal alla alay wasalam nebinimada jibriil baa khaldamaya cali baaba kala habay dheh qaarna halkaa waaba dhaafiyo waxay yidhahdeen waaba ilaah qaarna yacni waxay gaadhsiiyeen oo yidhaahdeen ma ahee nebi moxamed sal alla alay wasalam markuu dhintay saxaabadiisii baa khaladka gashay ee isaga ayaa xaq u lahaa inuu nebigu markuu dhintay xilka la wareego saas daraaddeed muhaajiriin iyo ansaar waa khaldameen xilkan ay abubakar siiyeenna way ku khaldameen halkaa waya meeshay ka dhaliyeen ay ka timid inay yidhaahdaan asxaabtii nebigu bacda mowtihi way ridoodeen oo islaamnimaday ka baxeen dhowr nin oo aalubeydka markaasi wala u hayay mooye wax yaroo farakutidisay ka soo reebeen waxaasoo dhan maxay ka timid waxaasoo dhan waxay ku timid cali bin abi aalib xadgudubka ay ku sameeyeen quluwigaasay ku timid macana kuwan hadda jooga ee shiicada hadda sheegtay shiica horta waxa weeyaan waa waa guri khubsi oo dhan uu ku jiro waay khubsi oo dhan iyo kufri oo dhan baa dhex fadhiy wax alla wixii dawaa'if kuwaan soo maraynay duruustii iyo ismaaciiliyada iyo nimankii qaraamootada la dhihi jiray iyo faatimiyiintii iyo yacni bohorahda iyo nusayriyada iyo khubsi oo dhan wuxuu dhex yaallaa shiicu dhex yaalla kuwaba kuwa kale kufri kufrigooda waa kasii dhex jira bal waxaa ka mida dawaa'ifta nasaarada waxaan dhihi lahaa dawaa'ifta shiicada kuwa xagga gaalnimada yahuudiya nasaarada ka shisheeya oo yahuudiya nasaaradu dhanta yaa ka mid ah marka qolada shiicada waxaa ka mid a quluwigooda inay qaarkood gaadhsiiyeen cali bni abi aalib iyo caruurtuu dhalay ee ka farcamay ayaa imaamada iska leh waxayna ahaayeen a'imo macsuumiin ah cilmulhaybkana way ogaayeen waa nimankan hadda loo yaqaano imaamiyada loo yaqaano ee eeraan haysta haddana ilaa ciraaqba inay qabsadaanba ku taga jira imaamiyaa la yidhaahdaa waana nimanka labiyo tobanka imaam ee cali bin abi aalib ku abtirsada nimankaas qaba weeye halkaa inay silsilatu limaama inay marto a'imadaasina ay macsuumiin ahaayeen yacni waxa weeyaan waa qolyahaas marka kulligood waxaa ka dhexeeya qodob ah aalubeydka khaasatan cali bin abi aalib huluwigiiyo xadgudka ay ku sameeyeen marka man tacadadaas waa raafidada iyo yani awaaifta shiicada aw qala aw qala qalaada waxaa soo gudagelaya saddex qolo nawaasibta iyo khawaarijta iyo shiicada lafteedii qolada mid bay nacday nawaasibtu waxay cadaawad u qaadeen cali bin abi aalib oo markay arkeen qoladan cali bin abi aalib ku xadgudbay ee ilaahnimo gaadhsiiyey ayay kuwii dhanka kale ka soo jeedsadeen oo kuwaas lidkooday ku soo baxeen markaase waxay yidhaahdeen cali bin abi aalib bay ku xadgudbeen oo ay cadaawad u qaadeen nawaasib baa la yidhahdaa kuwaas kuwaasi yacni qalaada way soo gelayaan oo cali bay naceen waxaa kaloo soo gelaya qalaada khawaarijta oo iyaguna waxay gaalaysiiyeen cali bin abi aalib iyo saxaabo badanoo ka mid ay gaalaysiiyeen mucaawiye iyo cali bin abi aalib iyo saxaabadii la socotay bay gaalaysiiyeen iyaguna qalaada waa galaya qalaada waxaa kaloo soo gelaya raafidadan hadda sheegaya oo iyaguna way naceen waxay naceen asxaabu rasuulillahi oo dhan bay naceen waxaan aalu beytka ka ahayn ayay naceen khaasatan nacaybkooda waxay ugu sii daran saddexda khaliif abubakar sidiiq cumar iyo cusmaan saddexdaasi si gooniya u naceen weliba qurubaadkooda ilaahay waxyaalahay isleeyihiin ugu dhowaada waxyaalaha ugu muhiimsan baa waxaa ka mida inay lacnadaan abubakar iyo cumar qurubaadkooda ugu waaweyn yani adiga markaad ilaahay u dhowaanayso soo salaad iyo soon iyo soo ilahay uguma dhowaato ayaga waxaaso dhan waxaa kala muhiimsan inay cumar iyo abubakr inay lacnadaan allahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhima wa taaquutayhima wabnatayhima bay dhahaan ilaahu labadii sanam ee quraysh lacnad labadii labadoodii jibti labadoodii daaquut iyo labadoodii gabdhood labadooda gabdhood way ku wada caaishaiyo xabsay ku wada waa nimankaas marmarka qaarkood shicaarka inoo qaado soomaalidu marar fara badanba iskala jidbaysanta waxay ku leeyihin yani waxa weeye miisaanka sunnada soomaalida waxaa u matala sacuudiga miisaanka shiicadana waxaa u matala eeraan eeraantu marka mawaaqif siyaasiyo been aho dadka ay ku sirtay taqaanaa laakiin dadnimo kale kuma jirto markaase waxay ku leeyihiin wax dad aba eeraan baa jirta wax islaamaba eeraan baa jirta jira soomaali waxaas jirmaysa laakiin hoos hadday u geli lahayen nimankan caqaa'idooda ogaan lahaayeen iyo khubsigooda yani wax wey waa waa ka fogaan lahay marka yani waxa weeye qalaada way soo gelayaanoo iskaba dhaaf saddexda khaliif eh saxaabada intoodii kaloo dhan bay qabaan inay ridoobeen oo gaaloobeen macnaha qalada marka saddexdaa kooxoodba way soo gulagalayaan tacadaana rawaafidbaa gelaya ayib marka jacaylkoodu waa waajib buu yidhi wa ficlan waa sidaa wuxuu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah dadka ahlu sunnaha ah waxay u dhexeeyaan mas'alatu saxaaba marka la yidhaahdo laba qolo nimanka la yidhahdo raafidada iyo nimanka la yidhahdo khawaarijta labadaasay u dhexeeyaan waxaa kaloo u dhexeeyaan nawaasibta iyo raafidada qolyaha cali bn abi taalib gaalaysiiyey iyo qolada ku xadgudubtay ahlusunnuhu way u dhexeeyaanoo waxay leeyihiin waa saxaabi jaliila kuwiinan ilaahnimo gaadhsiiyey ee meeshaa geeyeyna ma aha halkaas kuwan gaalaysiiyeyna waad faldantihiin waa saxaabi jaliil oo asxaabu rasuulilaahi ka mid ah khaliifkii afraad ah xagga fadhigana martabada afraad imaanaya khawaarijtoo gaalaysiisay iyaguna waa la mid cali bn abi aalib radi allahu canhu isaga laftiisa waxaa ka sugan inuu yidhi yahliku fiya rajulayni rajulaani mufriqun fii xubbii wa mufriqun fii buqdii sababtay laba nin baa ku halaagsami doona buuri nin jacaylkayga ku xadgudbay iyo nin nacaybkayga ku xadgudbay waa labada qolada macna nacaybkiisa qolada ku xadgudbay waa nawaasibta iyo khawaarijta jacaylkiisa qolada ku xadgudubtay hadday daacad ka tahay ma rumaysna kole aniga daacad ka tahay jacaylkiisii oo dee waa mabdasaan anigu sheegna yahuudda asaastay jacaylkaygana mid qolada ku xadgudubtayna waa nimankaas rawaafida iyo shiicada la yidhahdo maana yani waxa hadalkaasi waa ka sugan yahay bal waxaa ka sugan bisanadin saxiix cali bn abi aalib radi allahu canhu inuu yidhi layuxibunii qawmun xataa yadkhulu nnaara fiya walayubqidunii qawmun xataa yadkhulu nnaara fii buqdi buuri dad baa ijeclaan doona buuri ilaa aniga sababnaa ku galaan kuwana way inici doonaan ilaa nacaybkayga ay naar ku galaan intuu noolaabay labada qolba soo baxeen cali bn abi aalib radi allahu canhu saas wey macana ayib marka jacaylkoodu si gooniya saxaabada guud ahaanba waan jecel lahay oo wayna imaan doontaa laakiin si gooniya afarta khaliif ee rasuulullah alay slam weliba si gooniya inagala dardaarmay facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina min bacdi ibn mursal calay sunnadoodii iyo fariiqoodii baa laga amray ay jideeyeen inaan marno haddana markii laga tago labada horoo abubakar iyo cumar buu nabigu si gooniya uga dardaarmay sal lay slm iqtaduu billadayni min bacdi abi bakrin wa cumara buu nabigu sal lay slm labada iga dambeeya ee abubakar iyo cumara ku dayda buu rasuulku sal lay slam oo raaca sidaas way macana marka xubbigooda iyo jacaylkooda waa waajibo waa shay laazim ah oo ummadda waajibka way macana وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة وبعد انت كذب أي بعد الخلفاء أفر تخليف كذب فالأفضل كان أفضل بين صحابة باقي العشرة كذلك انت تصوها دول فأهل بدر باقي ثم كذب أهل الشجرة جيد دكتوري أيام مركز khulafaa urraashidiin marka laga yimaado xagga fadliga waxaa soo raaca tobankii nebiga jannada uga markhaati kacay afar markii laga reebo intii soo hadhay baaqi lcashara meeqay soo hadhaysa lixdaa soo hadhaysa lixdaasa xagga fadliga soo raacday macnaha waxa weeye tobankooda hal meel buu nebigu hal goob ayuu jannada uga markhaati kaco nebigu u sheegay inay jannada gelayaan xadiid imaam tumin uu soo saaray min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf ibn maajana uu soo saaray min xadiidi saciid ibni zayd wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cusmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa talxatu fi ljanna wazubayru fi ljanna wa cabdiraxmaan bni cawfin fi ljanna wa sacd bni abi waqaasin fi ljanna wa saciid bni zayd fi ljanna wa abu cubaydata fi ljanna buu nabigu sal lla alay wasalam waa hal goob abubakar jannaduu ku jiraa nabigu sal lay slm cumarna jannaduu ku jira jannaduu galaya way macana cusmaanna jannaduu gelaya calina jannaduu gelaya talxana jannaduu gelaya zubayrna jannaduu gelaya cabdiraxmaan ibni cawfna jannaduu gelaya sacd ibn abi waqaasna jannaduu gelaya saciid ibni zaydna jannaduu gelaya abu cubaydata caamir ibni jaraax isaguna jannaduu gelaya bu nabigu sal lay slam tobanku marka kuwa tobanku waa kuwa ayb marka afarta hore marka laga reebo waxaa soo hadhaya lixda kala soo hadhay abubakr ibn abi daawuud abubakr ibn abi daawuud yaani wiilkii uu dhalay abu daawuudkii sunanka lahaa ayaa beyt ka tiriyey isku jamciyey yani lixdoodaba saciidun wa sacdun wabnu cawfin wa talxatu wa caamiru fihrin wazubayru bnu madbaxu buuri يعني لحدة سنة وسعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن وطلحة بن زبير آه وطلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله وعامر فهر فهر هو قريش marka caamir yuu ka wadaa abu cubayda lacalla caamir bnu jarax baa la yidhahda wazubayr bnu maddaxu baydkaas halkaa bayd buu isugu keenay intooda macna ayib intoodan keliya marka ma aha nebigu sal alay wasalam saxaabada uu jannada uga markhaati kacay way ka badan yihiin tobankan laakiin tobankani waxay khaas la yihiin hal goob bay ahaayeen laakiin waa jiraan saxaabo kaleoo nebigu intuusan dhimanin uu janno u sheegay inay gelayaan waxaa ka mid a cukaasha ka mid a soo cukaashatu bnu muxsan ayaa ka mid waxaa ka mid a masalan gabadhii suuxdinta qabtay soo ma waxaa ka mid a saabit ibnu qays ibnu shamaas sooma markay soo degtay macnaha waxa weeyaan suurat alxujuraat bilowgeen ee macnaha waxa weeye la sheegay raggii codkooda kor u qaadi jiray waa kii gurigiisa xadiiskaas macnaha waxa weeye ayaa tilmaamaya nebigu sheegay sal alay wasalam inuu ka mid yahay inuu jannada ka mid yahay macnaha marka waa jiraan saxaabo kaleo nebigu sal alay wasalam jannaga uga markhaati kacay laakiin tobankan waxay khaas la yihiin hal goob bay ahaayeen saas way macnaha ayib marka tobankooda waxaynu nidhi lixda dambe lixda dambe waxa weeyaan talxata bnu cubaydillaah abu muxamed alqurashi wuxuu ka mid ahaa saxaabadii muhaajiriintii ugu horreeyey horay islaamay buu ka mid ahaa wuxuuna ku islaamay abubakr sidiiq sababtiisa wahuwa xasanatun min xasanaati abi bakrin wa nabiga sal alay wasalam dagaaladuu galay oo dhan uu kala qayb galay beder mooyaane beder isagiyo saciid ibnu zayd baa meel ku maqnaa uu nabigu u diray sal alay wasalam marka dagaalkii oo dhammaaday bay yimaadeen wuxuu ka mid ahaa nabiga sal alay wasalam maalintii uxud raggii aan cararin ee nabiga sal alay wasalam goobtii uu joogay ku sugnaaday bal nebiga markii laysugu yimid gacantiisa ku difaacay oo wixii lagu soo tuurayay nebiga sal alay wasalam ayuu gacantiisa u dhigay ilaa ay gacantiisii shabal ku dhacay macnaa waxa weyaan in yani waxa wey gacantii ay yani ingegtay maalintaas waxaa lagu dhuftay ilaa afar iyo labaatan nabar baa la gaadhsiiyey oo nabiga sal lay waslam uu difaacayay talxat alkhayr ayuu nabigu ubixiy sal lay wasalam waxaa la dilay talxat bnu cubaydillaah dagaalkii jabal baa lagu dilay dagaalkii jabal ee dhacay sanadku markuu ahaa lix iyo labaatankii hijiriga waxaa lix iyo soddonkii hijiriga hijriga markuu lix iyo soddon ahaa dagaalkaas saxaabadii lagu dilay ayuu ka mid ahaa radi allahu canhu arda ninka labaad waa abu cabdillaah azubayr ibnu cawaam qurashi weye isagana waana muhaajir wey waxaa dhashay nabiga eedadii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh safiyata binti cabdilmutalib ayaa dhashay wuxuu ka mid ahaa isaguna saxaabadii horay u islaamay wuxuuna ka mid yahay abubakar sababtiisa ragku islaamay buu ka mid ahay xasanatun min xasanaati abubakr dhama labadii hijire ee ardulxabasha loo hijirooday bay ka qayb galay wuxuuna ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee ilaahay dartii sheef ula baxay nabiga sal lay slam maalintii uxud raggii la sugnaaday buu ka mid ahaa isagana waxaa lagu dilay waqcat ljamal isaga iyo zubayr isaga iyo xabilaha talxa isku waqti baa la dilay isku mar ninka saddexaad waxa weeyaan abu isxaaq sacd bin abi waqaas isaguna wuxuu ka mid yahay saxaabadii islaamnimadooda horreysay abubakar sababtiisu ku islaamay isaguna soomaartaan ragga jannada loogu bishaareeyey intooda badan baa abubakar baa sabab ah cusmaan ibni cafaan sabeena soo maray isaguna sabab ah marka abubakar nin lala tarsamo karma rag waa ka haray cumarka aad arkaysaane yani waxa weeye hadda lagu lagu dawraday macnaha waxa weye laleeyahay cumar baa ku xiga maalin cab buu ka hadhay maalin cab ayuu guusiyey oo uu ka hadhay oo uu yidhi maanta kadib kula tartami maayo waxay ahayd markuu nabigu yidhi sal alay wasalam uu yani waxa weye sadaqada amray oo uu cumar uu keenay xoolihiisa niski intuu soo dadaalay markaasaa la yidhi maxaad reerka uga soo tagtay niskii kala laga iidu abubakar xoolihiisii oo dhan buuba keenay maxaad reerka uga soo dalay ilahay baan uga iidu maalinkaasuu cumar wuxuu yidhi maanta kadib ballanbaan ku qaaday inaan atarka kula geliy somaal marka rag waa kala hadhaya rag macnaa waxa weye yani laysgarab ordi maayo waxaa sugan sacd bin abi waqaas radi allahu canhu inuu yidhi waxaan ahaa muslimiinta ninkooda saddexaad anoo abaan garanayaa buur macnaa waxa weye wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee soo islaamay buu ka mid ahaa sacd bin abi waqaas radi allahu canhu goobihii nebigu uu dagaal dagaalada ka galay kulligood wuu la joogay uu kala qayb galay wuxuuna ku dhintay xaqiiq buu ku dhintay waa duleedka magaalada madiina kadibna magaalada madiina ayaa loo soo qaaday baqiic baa lagu aasay qubuurta marwaan ibnu xakam intuu guddoomiyaha ka ahaa magaalada xilligii mucaawiya ayaa macnaha waxweye ku tukaday sanadkii konton iyo shan hijrigu uu ahaa ayuu dhintay riwaayo kalena waxay leedahay konton iyo toddoadii ninka afraadi waxa weeyaan abulacwar saciid ibnu zayd ibnu camr ibn nufayl wuxuu ahaa cumar ibn khataab radi allahu canhu in adeerkii buu ahaa isaguna raggii horay u islaamay buu ahaa nebigu sal lay wasalam goobuhuu galay oo dhan dagaaladu dhan uu kala qayb galay bader mooyaane isagana caqiiq buu ku dhintay magaalada madiina loo soo qaaday waa isla magaalada duleedkeeda waxayna ahayd oo baqiic lagu aasay sanadku markuu ahaa konton iyo kowdii ama konton iyo labadii hijriga ayaa isagana madiina ku aasan yahay yani xabaalaha baqiic ninka kalaadi waxa weeyaan abu moxamed cabdiraxmaan ibni cawf alqurashi isagana zuhri isaguna wuxuu ku islaamay abubakar baa sababu ahaa islaamkii islaamidiisa labadii hijire ee ardulxabasha loo hijrooday labadaba uu ka qayb galay goob kastoo nebigu dagaal ku galayna wuu la joogay maalintii uxud raggii sugnaaday buu ka mid ahaa nebigu sal lla alay wasalam waa saxaabiga isagiiyo abubakar uu gadaashooda ku tukaday salaad cabdiraxmaan ibni cawf waxay ka mid tahay masaayaadkiisa ilaa laba goor bay dhacdaan u malaynayaa inuu nebigu sal alla alay wasalam cabdiraxmaan gadaashiisa salaad ku tukaday oo uu imaam u noqday nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu dhintay sanadkii soddon iyo laba markay taariikhdu ahayd hijriga waxaana lagu aasay isagana baqiic baa lagu aasay ninka lixaada ugu dambeeya waa amiinu hadihi lumma abu cubayda camr bni cabdillahi bni jaraax alqurashi alfihri isagana wuxuu la islaamay oo isku waqti islaameen cumaan ibni mafcuun saxaabigii la dhihi jiray ardulxabasha hijradii labaad buu ka qaybgalay sii hore isagu kamuusa qaybgelin goobihii nebigu uu dagaalada ka galay kulligood wuu la joogay uxudna raggii sugnaaday buu ka mid ahaa saas way macana cali bn waxaa ka sugan cumar bn khataab radi allahu canhu inuu yidhi markuu lixda nin magacaabayay ee uu lahaa mid idinka idinka mida xilka u doorta wuxuu yidhi hadduu noolaan lahaa abu cubayda xilka isagaan u dhiibi lahaa buur markay nasaara najiraan u yimaadeen nebiga sal lla lay wasalam oo yidhaahdeen nin amiina la raaci oo aanu u soo dhiibno waxaan ku heshiinay nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam waxaan idin raacinayaa nin amiin ah xaqa amiin amiinu hadihi lumma likulli ummatin amiin wa amiinu hadihi lumma abu cubayda saas way macana marka abu cubayda wuxuu dhintay daacuunka la caanbaxay caanka ku yani daacuun cumwaas wuxuu dhacay sanadkee sideed iyo toban hij taarikh hijriga markee shaam daacuunkii ka dhacay ee saxaabo fara badan ay ku le'deen ayuu ka mid ahaa saxaabadii yani daacuunka u dhintay ayuu ka mid ahaa yani waxa weye urdun buu ku aasan yahay ayib intooda kaloo dhan xaggey ku aasan yihiin madiina soma abu cubayda keliyasaa shaam ku ah saas maana intooda kale madiina ku aasay marka yani waxa weye lixdaasaa soo raaca xagga fadliga lixdaa markii laga yimaado fa ahlu badrin bu ahlu badrin bader dadkeed dadkii ka qayb galay dagaalkii bader dagaalkii bader waa dagaalkii ugu horreeyey uguna weynaa ee nebigu sal lla lay wasalam uu galo waana dagaal aada qiimo badan buu ahaa saxaabada ridwaan ullahi calayhim yani sanadkii labaad buu dhacay bisha ramadaan ayuu dhacay macnaha wax weeyaan saxaabaduna tiradoodu taqriiban saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen meesha iyadaa waa meeshay muslimiintu guusha ugu weyn ay ku qaadeen taqriiban qurayshna jabkii ugu u ka soo gaadhay toddobaatan odayaashoodana waa laga dilay toddobaatanna waa laga soo qabtay dagaalkaasi marka wuxuu ahaa dagaal rabbi subxaanau watacaala uu goobo fara beelo fara badan ku ammaanay malaa'ig baa ka qayb gashay dagaaladu caji badan buu ahaa raggii dagaalka ka qayb galay dillad gooniyay leeyihiin marka fadiilo gooniyay leeyihin inay fadiilo gooniya leeyihiinna waxaa ku tusaya rasuulkeena sal alay wasalam xadiidkii qisadiisa aad garanaysaa bukhaari iyo muslim kusoo arooray saxaabigii xaatib bin abi baltaca ku saabsanaa waraaqdii uu reer quraysheed u diri jiray nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam markuu cumar ku yidhi nebi allow ninkan igu fasax aan dile waa munaafaqoobay nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam cumarow sooma ogid alla inuu reer badar intuu daalacday uu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idin dembi dhaafay soo taas ma ogid buu ku yidhi xaatibna waa raggii badar ka qaybgalay waay marka ahlu badrin saas way macnaha marka qoladaa saasoo raacda qoladaa markii laga yimaado wuxuu ku yidhi ahlu shajara ahlu shajarada wuxuu ka wadaa qolada uu qur-aanku sheegay laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara waa geedaas waxayna ahayd xudaybiya sanadkii lixaad nabigu sal lla alay wasalam waa ka cumro u kacay xudaybiye meesha la yidhaahdo oo xaramka buleedkiisa ah waxaa laisu khilaafsanyey ma kabooda baxsan tahay xaramka mise qaar ka mida xaramka ku jira meeshaasuu nabigu degay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuusii socday markuu meesha meeshaa nabigu ku furtay cumruna u socday dagaal uma soconin ayaa rasuulku sal alla lay wasalam wuxuu diray cusmaan ibni cafaan buu diray markii hore cumar buu damcay inuu diro oo uu maka u diro ergey inuu u noqdo odayaashii reer quraysheed u sheegay muhiimadda uu yimid iyo inay u ogolaadaan inuu beydka ilaahay u dawaafo oo ay cumraystaan cumar marka uu ka cudurdaartay wuxuu ihi nabi allow aniga maka hayi jirin nin igaga fiican baa jira cusmaan dirbuul cusmaan buu nabigu diray sal alay wasalam cusmaan baa meesha tegey odayaashii reer quraysheed buu qaabilay arrintii nabigu u socday buu u sheegay dagaal uga socday gud marka waxay ku yidhahdeen cusmaanow adigu haddaad iskaa dhawaafayso wataasoo beydkii waa kuu bannaan yahay dhawaaf amaa maxamed maanta suu iska soo socda suu u soo socday oo u soo noorleegsanayay inuu magaalada nebi noogu soo galo waa waxaan dhacay ninka dheh nebiga sal lay slam isagoo goobtii jooga ayaa waxaa soo gaadhay war ah waxaa loo keenay cusmaan waa la dilay nimankii reer quraysheed cusmaan way qabteen wayna dileen nebigu sal lay wasalam marka dagaal buu isu diyaariyey saxaabadana meeshaasuu bayca kula galay baycadaas ma geeri baa lagula mubaayacoday saxaabada mise waxaa lagula mubaayacoday inaysan cararin labada riwaayada waa jiraan baycadaas ayaa marka loo yaqaanaa baycat ridwaan baa loo yaqaanaa raggii meeshaas baycada nebiga kula galayna waxaa la yidhaahdaa asxaabu shajara ama ahlu shajara la yidhahda ama ahlu baycat ridwan baa la yidhahda waa midda qur-aanku sheegay ee rabbi yidhi subxana wa tacala laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajar allah subxaana wa tacala waa ka raalli noqday mu'miniinta markay kugula mubaayacoonayeen geedka hoostiisa marka rag laga raalli noqday bay aheen allah subxana wa tacala ka raalli noqday kun iyo afar boqol ilaa iyo kun iyo shan boqol bay u dhexeeyeen saxaabadii maalinkaa nabiga la socday salawatu rabbi wasalamu caleyh kadibna heshiiska xudaybiya la magacbaxay waa ka dhici doona markaa kadib ee nebigii sal lay wasalam dhex maray reer quraysheed muhimaddu waxa weeyaan macnaha baycatu ridwaan ama ahlu shajara dadkaasaa loo yaqaana asxaab alxudaybiya la yidhahdaa ahlu baycat ridwaan baa la dhahaa ahlu shajara la yidhahdaa kulli waa iyaga saas maana qoladaasaa soo raacda bui marka ayib marka yacni cidda la tartansiinaya garo oo waxa weeyaan waa nin beder keli waa macna waxa waa ruux beder ka qayb galay beder ruux ka qayb galay haddana aan baycatu ridwaan ka qayb gelin ama baycatu ridwaan buu ka qayb galay laakiin beder kama qayb gelin laakiin hadduu baycatu ridwaanna ka qayb galay bederna ka qayb galay taasi waxa weeye labadii fadiilaba wuu wataa sooma taas saxaabo badan baana sidaas macna ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wa bacdu intaa kadib falafdalu kan fadliga badani bacda alkhulafaa'i waxa weeyaan baaqi alcashara tobanka intii soo hadhay tobanka baaqigoodii oo lixdii soo hadhay afartan khulafada marka laga reebo ayib fa ahlulbadri baa ku xiga beder dadkeedii raggii ka qaybgalay dagaalkii beder uma kadibna ahlushajarati geedkii baycadu ka dhacday dadkiisii geedkaasi markii dambe adugu waxa wey ilahay baa dadka qaray cumar baa sabuub ahabaa la yidhahdaa oo macnaha waxa weyaan maaragtay si aan loogu fitnoobin marka sideedaba tafdiilka yacni markhaati in looga markhaati kaco hadda nebigu sal lla alay wasalam tobankan jan looga markhaati kacay cid aan shaksi ahaan qur-aanka iyo sunnadu ayna janno uga markhaati kicin mahmaa caduma qadruhu janno looga marqaati kici karo sidaas daraaddeed baa kutubta sunnada ee salafku ay qoreen mabaadiday ku qoraan waxaa ka mid a walaa nashhadu liaxadin biljanna cid aan janno uga markhaati kacayna ma jiro ilaa cid uu nasku uga markhaati kacay mooye si kasta ruuxa ha kuula qumanaado ha u dadaal badnaado ha u khayr badnaado ma dhihi karti hebel waa ahli janna bal culimmada qaar ka mida waxay diidan yihiin in la yidhaahdo hebel waa shahiid sheekh mucaymiin baa ka mida hebel waa shahiid yaa la dhihi buu leeyahy leanna waa shahiid waxay ka dhigan tahay waa ahlu janna buu leeyahy alimaam albukhaari baa baab caqiday adiga waa masale lagu murasaya shahiidiy ma la dhihi karaa mise lama dhihi karayo waxaa moodaa inuu yani faysalku yahay haddii shahiid uu ruuxu ka wado waa ahlu janna macnaheedu waxa weeyaan waa mamnuuc hadduu ka wado waa shahiid macnaha goob gaalo lagula dagaalamayo ku dhintay shahaadadii daahirkana wuu qaadanaya axkaamteediina waa sax markaas